Dadkan oo ku nool xaafadda Buleboocley ee ku taalla agagaarka miisaanka dhuxusha ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dhulkooda laga boobayo isla markaana ay u yimaadeen shakhsiyaad ka tirsan dowladda federaalka kuwaasoo u sheegay in Xasan Sheekh uu dhulkooda doonayo laguna amray inay uga guuraan saddex maalin gudahood waxay intaasi ku dareen in loo hanjabay haddii ay dhulkooda uga guuri waayaan muddada loo sheegay annagoo deggan xaafadda degmada daarasalaam miisaanka dhuxusha annagoo deggan buulabooocleyaa la yidhaahdaa meeshaasaan deggannahay shalay waxaa noo yimiday saldhigga bari iyo taliyaha degmada yaakshiid waxayna yidhaheen dhulkan xasan shiikhaa aa qaadahaaya ka wareega sharci laynkama rabo haddee war kale laynkama rabo saddex beri gudahood uga baxay yidhaheen guryaha annaguna dad masaakiina oo sharcigooda leh oo dawladdi siyaad barre wax u sharciyaysaan nahay intaasaan deegaan ahayn intaasaan ku noolayn aniga waa ku dhex dhashay dad ilamiduhu waa ku dhashay xaqayna saasaan u leennahay shalaa naloo yimid saddex beriyaa naloo qabtay waxaana la yidhi ka guura haddii kala dambasaa laynka dhiga ma ahan markii ugu horraysay oo madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh lagu eedeeyo boobka uu ku doonayo la wareegidda dhulka ay leeyihiin shacabka ku nool magaalada muqdisho si kastaba magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa waxaa hareeyey cabashada dadka sheegaya in dhulkooda xoog lagu qaadan rabo waxaana xusid mudan in madaxweynaha dowladda federaalka in inta uu joogo xukunka dad badan xoog looga saaray dhulkii ay degganaayeen iyadoo loo adeegsanayo awood ciidan sida ay sheegayaan dadka goobjoogga u ahaa dhacdooyinkaas